munaasabad si heer sare loo soo agaasimay ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho ee caasimada dalka taasi oo lagu dhiirigelinaya arday dhammaysatay barashada xirfada korontada ee macadka banaadir munaasabada ayaa waxaa kasoo qeybgalay mas-uuliyiin ka tirsan dowlada federaalk soomaaliya maamulka gobolka banaadir bahda waxbarashada maamulka macadka waalidiin ardayda qalinjibinaysay marti sharaf kale ayaa ahayd mid lagu muujinayo muhiimadaha ay xirfada gacanta u leedahay dhalinyarada soomaaliyeed ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay madaxa tababarada banaadir maxamed saadaq sheekh maxamed isaga ka barbixiyay muhiimada korontada macadku wuxuu soo saaray inta xilliga aan joogno arday kaas arday waxay ka koobnaayeen electricity-ga ama korontada iyo takhasus renewable energy ama tamarta cagaaran oo solarka soomaalidu taqaan waxaa ku jira makanig makanig marka la yidhaahdo waa lenfin waa toorooyinka wacaas macadku marka fasallada ka soo qalin jabiyey inta hadda macadku socday waxaa u dambaysay dhanka kale waxaa madasha ka hadlay qaar ka mid ah marti sharaftii kasoo qayb gashay munaasabadda see ku noqon kartaa aqoontaada kor u qaad horta get experience baaka a meel un dhex gal five years shaqee shaqada keliya ha u tegin tag mushaar ka soo qaada ha u tegin waxa aad ka shaqaynaysa si dhiib ah u faham waxa aadan aqoon dadka weydiin drovins kasta loo akhriya barta single hidangers kasta loo akhriya barta waxaa la idin baray sii ballaariya mustaqbal soomaaliya ku jira mataqaanaaba in la barta farsamooyinka hadda dee adduunyada dhan u badato oo farsamada renewable energy-ga ama ha noqdo midka cadceeda ama ha noqdo midka dabeesha ama ha noqdo midka biyaha marka waxaan rabaa inaan idinku dhiirigeliyo inaadan ku ekaanin solar keliya marka waxaan rabnaa haddii ilaah yidhaahdo ardayda ay soo saartay b t i runtii waa arday aan u baahannahay insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa inaan siino internship sababtoo ah waxaan guranaynaa miro aan u soo marnay waddo xalaal ah aan ku soo dhammaynay nidaam huban la kala hufay si saxa loo maray aada iyo aad ay inoo farxad gelinaysaa aniga oo ku hadlayo magaca ardayda b t i iyo dhammaan ardayda walaaleyga ugu dambeyn wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha xukuumadda federaalk soomaaliya marwe aamine xuseen cali ayaa dhankeeda madasha kasoo jeedisay hadallo dhiirigelin ah waxaa la rabaa marka ardayey maanta meesha u ficneedeen oo uu qurux badneedeen ad taagantiin waxaa laga rabaa waxeedidan baray inaad walaalkaa bartid dariskaaga bartid adi aad ugu shaqaysatid hooyada ugu shaqaysid aabbaha ugu shaqaysid walaalka ugu shaqaysid ehelkaad ugu shaqaysid furka faqriga waxaa lagu goyn karaa ama aad gacantaada adoo maalanto haddaad gacantaada aad maalanin oo waxba aad baranin waxba waa eber munaasabadan lagu dhiirigelinaya ardayda baratay xirfada korontada waxay muujinaysaa sida ay muhiim u tahay in la horumariyo xirfadaha dhalinyarada soomaaliyeed